shilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka qoyta ee hoostaga magaalada burco islamarkaana ay marto waddada isku xirta magaalooyinka berbera iyo burco inta la xaqiijiyey laba ruux oo uu ku jiro nin imaam masjid ah ayaa ku dhintay in ka badan sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ayaa la geeyey isbitaalka guud ee burco dadka dhintay ee aan magacyadooda helnay waxaa ka mid ah cabdifitaax yuusuf ducaale oo ahaa imaam masjid iyo cabdicasiis maxamed cabdulaahi shilkan ayaa yimid kadib markii uu qalibmay gaari nooca caasiga soomaalidu u taqaano haddaba jebiga goobta uu shilku ka dhacay ayaa ahayd sidan maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay shilalka kala duwan ee ka dhaca duleedka magaalada burco kuwaas oo ay sababaan wadayaasha gawaarida oo si xawaare ah u kaxeeya baabuurta